kulankan oo ka saabsanaya arrimaha amniga ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba leka qowda degmada wadlaweyn kaasi oo ku qeyb galeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed iyo qeybaha shalduun ee bulshada waana kumid ay shabaabkii ku qeybgalay kulankan aan koreen ku hadli iyoona dalbada in maamulkuu soo gasaara walku qowdowka arrimaha ammaanka ee gobolka wafdigiisana booqdi soo dhowaaw daafeed dalkaaw dadkaaw dalkaaw soo dhowaaw soo dhowaada wafdiganiinkooyi sidiinba macnaa aad yasiin dhawaayaan gacmo furan yasiinka dhawaayaan maadaama ilaahay caayid shay ahaay waydaa xuyiitum bitaxiya faxayuu biaxsana minha gacmo furan iska dhawaayaane ma iska dhawaayaane sharaf iyo wanaag iyo maaragtaa laab furnaan iyo iska dhawaayaane sidoo kale hogayaha gobolka shabeellaha hoose iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka idinishii uu ku hadali kulanka walibaniyoo sheegana inuu ka shaqeeyi doonaan arrimaha ammaanka waxaan wafdigan waxaa hogaaminaya oo degmada awalaweyn yimid gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada horeyna waxaa uu sii joogay wasiirka ku-xigeenkii amniga koonfur galbeed insha allah waxaa waay howlo badanaa meesha laga waday waxaan u nimid inaan bulshadii aan la qaybsano hawsha ay wadeen waxaan leenahay aad iyo aad aad ugu mahadsantihiin soo dhoweyntiinna quruxda badanna hadalkiinna quruxda badanna caloolfayoobidiinna saafinimadiinna aad iyo aada ugu mahadsantihiin maalmaha soo socdana waa in la joogaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan waa u kuurgelaynaa wixii oo dhibahoo jiraiyo intii hadda aad ka cabanaysiin iyo wixii aadna weydiiseen si dhabahan u gudageli doonaa gudoomiye ku-xigeenka degmada wadlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo gebagabadii ku hadali kulankan ugu ka hadlayay arrimaha amniga ee gobolka shabeellaha hoose runtii aniga iyo idinku hore usi wada joogna waxaan malan odayaasha intooda badan howlahan ku jirna waa isku wada aragnay si goonigooniyo iyo si guudba waxaan ugu soo biray maanta maamulka gobolka shabeellaha hoose oo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo cusuba hadda lasoo magacaabay iyo saraakiil kaleo cusub ayagana hadda lasoo magacaabay oo iyagoona idinku soo biiray bulshada sida horta waxaa hogaamiya odayaasha dhaqanka bulsha meel kasta joogtaba bulshada wallaweyn waxaan ka aragnay wanaag aad u qurux badan oo runtii dowlad jacayla niyad wanaaga isxilqaan ah intaasna waxaa sababa ilaahi subxaana watacaala ka sokow odayaashiina dhaqankae la hor fadhiya kulankiina diiradii saarnaay tiisadii walankuqobada lahay arrimaha ammaanka ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada wallaweyn